habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka waa go-aankaaga oo habeen kastoo talaadaha saacadahan oo kale aad idin soo gudbin ood ka dhegaysataan idaacadda v o a laanta afka soomaaliga oo idinka timaada magaalada washington
waa fiidnimo talaade ah bisha disembar waa kow sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaanna waa mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo labaiyo labaatanka mitirban efeymada geeska afrika telefoonada gacanta iyo weliba bogga internetka ee ciwaankiisu yahay v o a somaly com barnaamijkuna waa go'aankaaga
barnaamijkana waxaad ku maqli doontaan dooday v o a shalay ku qabatay magaalada garowe xarunta maamulka puntland balse marka hore anigoo cabdiraxmaan xuseen furaa iyo cumar aanu ku horumarno qodobada ugu doorka roon caalamka
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay in loo baahan yahay hore in wax looga qabto isbeddelka cimilada ee kolbakolka kasii dambaysa sii kordhaya obama ayaa ku tilmaamay isbeddelka cimiladu inuu lid ku yahay horumarinta dhaqaalaha iyo sugidda amnigaba waxaanu caddeeyey madaxweynuhu in ay qasab tahay in laga hortago waxyaabaha sii kordhinaya kulka hawada obama ayaa carabka ku dhuftay haddii lagu daayo xawaaraha uu ku socdo isbeddelka cimiladu waxaa kor u soo kacaya fadhiga biyaha badda waxaanu caalamka ku dhici kara isbeddel lama filaan ah haddii aan la dhimin uumiga kulaylinaya hawada warku waxauu intaasi raaciyay in madaxda caalamka ee ku shareeya magaalada baris iyo caasimadda dalkaasi faransiiska looga baahan yahay in ay gaadhaan heshiis wada jir ah oo lagu xakamaynayo uumiga kala duwan ee sababa isbeddelka cimilada caalamka hadaafaha kala duwan ee caalamka ayaa maanta laga xusay maalinta aidiska ee adduunka iyadoo xuskan loogu talagalay in dadka cudurka la nool lagu baraarujiyo wanaagga qaadashada daawada cudurkaasi iyo talooyin la siiyo hay-adda qaramada midooba u qaabilsan dhanka caafimaadka ayaa sheegtay in qiyaastii lix iyo toban milyan oo qof oo ka mid ah toddobaad soddon iyo toddoba milyan oo qof oo cudurka h i v ee sababa cudurka aidiska qaba ay haatan qaataan daawooyinka isku dar oo caalamka loogu talagalay in lagula tacaalo cudurka aidiska warbixin dhowan ay soo saartay ayaa muujinaysa in dadka cudurka uu ku dhaco ee markiiba qaata daawada aysan markiiba u gudbin dadka ay nool yihiin hay-adda caafimaadka addoonka ee magaceeda loo soo gaabiyay w h o ayaa dadka ku boorinaysa inay iska baaraan cudurka h i v markaasna haddii laga helo ay qaataan daawooyin lix iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada dalkaasi lubnaan oo ay haysteen maleeshiyada jabhadda al nusra ayaa maanta la sii daayey waxaanay dowladda dalkaasi lubnaan beddelka askartaasi u sii daysay saddex iyo toban maxaabiis ah oo iyadu haysay sii daynta askarta iyo maxaabiistaasi la isweydaarsaday ayaa waxa ku farxay oo si diiran usoo dhoweeyey mas-uuliyiinta dowladda dalkaasi lubnaan iyo qoysaska ay ka maqnaayeen dadkaasi haddaba ra-iisul wasaaraha dalkaasi lubnaan ayaa u mahad celiyey dowladda qatar hay-adda laanqayrta cas ee dalkaasi lubnaan iyo weliba ninka magaciisa la yidhaha cabaas ibraahim oo isagu dowladda lubnaan u qaabilsanaa wadahadaladii lagu soo daayey ee laysku weydaarsaday ciidamada iyo maxaabiista madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama ayaa dalalka turkiga iyo ruushka ugu baaqay inay dejiyaan xaaladda hadda ka dhexaloosan labada dal ayna u midoobaan xalinta colaadda ka jirta dalka syriya hadalka obama ayaa kusoo beegmaya toddobaad kadib markii turkigu uu soo riday diyaaradu lahaa ruushka uu sheegay inay kusoo xadgudubta hawada dalkiisa obama ayaa sheegay in cadowga guud ee la wadaago uu yahay ururka isis iyo sidii meesha looga saari lahaa halista ururkaasi wararka ayaa sidoo kale sheegaya in madaxweyne obama uu hadalkan ka sheegay kadib markuu shalay la kulmay dhigiisa dalka turkiga tayib reseb tayib erdogan xukuumadda ruushka ayaa weli ku adkaysanaysa in diyaaradda turkiga ay ka soo riday aysan marnaba gelin gudaha dalkaasi
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaantiin magacay waa maxamed cabdi oo ka socda idaacadda v o a magaalada washington waa idaacad barnaamijyadeeda ay ka mid yihiin barnaamijyada dhallinyarada barnaamijyadaas oo waxyaabaha dhallinyaradu ay tabayso inta badan lagaga hadlo kulamo sidan oo kale ayaa lagu qabtay magaalooyin dhowr ah oo soomaaliya iyo dibaddaba ka tirsan dibadda waxaa ka mid ah waddanka ingiriiska magaaladiisa london magaalada nairobi ee dalka kenya iyo magaalooyin eh, dhulka soomaalida ku yaalo ay ka mid tahay muqdisho hargeysa eh, garowe horaan u nimid eh, innagoo barnaamijka wacyigelinta dabeysha kaga hadlayna laakiin barnaamij eh, sidan u ballaadhan mu ahayn barnaamij kooban buu ahaa waxaan u mahad celinayaa martida eh, barnaamijkan maanta nagala soo qayb gashay oo ugu horeeyo wasiirka shaqada iyo shaqaalaha dhallinyarada iyo sportska cabdiraxmaan sheekh axmed waxaa sidoo kale u mahad celinayaa wasiir ku-xigeenka haweenka farxiye yuusuf xirsi waxaan oo, u mahad celinayaa gudoomiyaha gudoomiyihii hore gobolka mudug maxamed yuusuf jaamac waxaan kaloo mahad celinayaa gudoomiye ku-xigeen aan idhahdee maamule ku-xigeenka dugsiga farsamada gacanta ee garowe eh, xuseen xaaji cabdulle iyo saaxiibkay faysal khaliif barre oo ah ka socda bulshada rayidka ah, isla markaasna ah guddoomiyaha ururka warfidyanada soomaaliyeed iyo dhallinyaradiinan eh, wiilal iyo gabdhaba isugu jira ee maanta wakhtigiina usoo hore inaad kasoo qayb gashaan barnaamijkan dhammaantiinna waxaan idin leeyahay kusoo dhowaada barnaamijkan dhallinyarada oo magaciisu amaba eh, cinwaankiisu yahay eh, dooda ka dhalatay iskuullada farsamada gacanta kaalinta ay ka qaadan karaan horumarka eh, dalka soomaaliya doodaas oo ah iskuullada farsamada gacantu ma yihiin wixii dhallinyarada ka saari lahaa shaqalaanta haysata iyadoo la eegayo tirada badan ee ardayda soomaalida ee jaamacadaha gelaya ee iyagu soo qalin jabinaya kadibna laga yaabo in farsamo ku filan ayna haysan eh, dowladdana ay culays ku noqdaan marka aad baad dhammaantiin u mahadsantihiin kasoo qaybgalka barnaamijka waxaan ognahay xilliyadii hore soomaaliya waxaa jiri jiray dugsiyo farsamo gacan badankooda muqdishoy ku yaaleen laakiin meelo kala duwan oo gobollada soomaaliyana waa laga heli jiray waxaa laga yaabaa inaan dhammaantood wada xusin laakiin waxaan ka xusi karaa dugsigii farsamada gacanta ee polytechnical odhan jiray ku yaalay ee muqdisho meel nambar afar u dhow dugsigii xisaabaadka iyo cabiraadda dugsigii badda ee dugsigii beeraha hafgooye ku yaalay dugsi ee, ee, maaragtay xanaanada xoolaha ku yaalay burco ee, iyo dugsiyo kaloo laga yaabo maanta inaanan eh, halkan ka xusin oo aanan xasuusanin marka bal doodaas ku saabsan sida farsamada gacantu ay kaalin uga qaadan karto waxbarashada dhallinyarada soomaaliyeed aynu barnaamijkeena maanta kusoo qaadi doonaa dhammaantiin waxaan leeyahay soo dhowaada Eh, waxaan isku dayay bal inaan inkastoo wasiir wasiiradii iyo wasiir ku-xigeen ay nala joogaan inaan bal taariikh yar oo gaaban oo ku saabsan eh, farsamada gacanta ee puntland hadday noqoto magaalada garowe ama gobolka nugaal guud ahaan iyo gobollada kale uu ka kooban yahay eh, maamulka puntland inaan weydiiyo xuseen xaaji cabdulla oo ah maamule ku-xigeenka dugsiga farsamada gacanta ee garowe inuu bal taariikh kooban noo dulmaro marxaladihii uu soo maray eh, dugsiga farsamada gacantu iyo waxyaabihii u taray bulshada eh, ku nool puntland Eh, kusoo dhowo maamule ku-xigeen
Een, salaan ka bacdi een, farsamada gacanta horta waxa ay tahay waa qayb waxbarashada ka mid ah oo practical loo baranayo wixii la baranayay een, practical ahaan loo qabanayo Een, waxaan filayaa sida uu inoo sheegay cabdi waxa weeye soomaaliya markii hore waxbarashada farsamada gacanta meelo kooban bay ka jiri jirtay intii dowladdii hore Een, sida iskuulladii bolotechnica ah ama maaragtay Mu- muqdisho ka jiray iyo burco iyo meelo koob kooban baa maaragtay muxuu ahayd farsamada gacanta ka jiri jirtay Een, markii burburkii soomaaliya dowladdii dhexe baabaa dhacday Ee, yaa waxaa la laga dhisay puntland ee, laga asaasay sagaashan iyo shantii laba- kun- kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo shantii islamic development bank waxay dhistay afar iskuul oo farsamo gacneed oo ay ka dhistay puntland magaalooyinka waaweyn sida gaalkacyo garoowe qardho iyo boosaaso Een, afartaa santar way shaqeeyaan runtii een, shaqadooduna waxay ahayd me- ee, waqtiyo kala gedgedsan bay maaragtay shaqada si fiican u bilaabeen Ee, haddaan ka soo qaado dugsigan farsamada gacanta garoowe een, labadii kun iyo lixdii ayaa shaqadiisu xooggeedu bilowday Een, arday badan buu soo saaray dad badan oo baahi u qabay farsamada gacanta oo ay ka mid yihiin dad ku hamiyayay inay dhoofaan oo dhallinyaro ah dad badan oo burcadbadeed laga soo wareejiiday oo laga soo jeeyey oo inay xir- gacmahooda ku shaqaystaan xirfadooda ku shaqaystaan xirfadeeda kala gedisan la baray oo hadda ka shaqaysta barayfid ahaanna u shaqaysta shirkadana u shaqeeya waxbaa la baray waxbarashada farsamada gacanta runtii waa wax muhiima oo adduun ku horumaro adduunku wax kale kuma horumaro oo wax kana arkaysaan oo la qabanayo oo ay ka mid tahay hadda waxaynu ku jirno hay-adda meeshaan aynu ku jirno waa aragtaan in qalabkan yaalla mid aynu ku fadhino mid aynu ku taagannahay mid aynu harsanayno mid kasta waxa weeye wax farsamo gacneed ku yimid weeye maxaan ku yidhaahdaa challenges badan bay la kulantay waxbarashadan farsamada gacanta hadda aan ku jirno runtii welina qaar badan bay ka bixin challengeskaas ama caqabadahaas waxaa ka mid ah ama dhaqan ha ahaato oo dhaqanka maaragtay muxuu ahaato soomaalidu leedahay diinta ha ahaato dhaqaalaha ha ahaato challengeskaas saddexdaas qaybood baa maaragtay maxaa ta ugu waaweyn challengeyada ka hor yimaada dhaqanka haddaad eegtid waxaa weeye dadkan farsamada gacanta aada iyo aada bay muxuu ahaa uga soo horjeedaan ama se ay uga cagajiidaan sida maaragtay muxuu ahayto dhaqan ahaan markaad eegtid xirfadaha qaarkood oo la baranayo sida kabatolista oo kale iyo dhaqanka maaragtay soomaalida maxaad waxaad moodaa reer gaara leeyahay birta tumideeda reer gaara inuu leeyahay dhaqanka maaragtay muxuu ahata dhaqanka noocaas oo kale ah waa waxyaalaha maaragtay caqabadaha ku ah muxuu ahata xirfadihii in la barto waxaa kale oo iyaduna caqabadaha ka mid ah diinta dee laftigeedu xirfadaha qaar bay maaragtay muxuu ahaa hadda for example gabdhaha oo kale inay inta surweel qaataan ay baallo fuulaan oo koronto xirxiraan maaragtay muxuu ahaa muxuu ahaa xagga diinta waxaa laga yaabaa inay maaragtay maaragtay kasoo horjeedo tan tan kale dhaqaalaha dhaqaalaha dowladda puntland inta ay jirtay wax dhaqaalo ah ama horumarin ah kuma ay bixin dowladaha puntland isaga dambeeyey maxaan ku yidhaahdaa farsamada gacanta kuma bixin juhdi uma gelin wax kama qaban horumar uma sameyn hadda waxa weeye dugsiyada u waaweyn oo farsamada gacanta lagu barto waxay ku socdaan waa project basic weeye waxay ku socdaan mashaariic hay-ada yaryara bixiyaan injo-yada internationalka ah bixiyaan oo bilo kooban saddex bilood afar bilood shan bilood lix bilood wax saas ah weeye muxuu ahaa farsamada laga la wadaa marakan oo santarada waaweyn aanu ka wadno kuwa kale oo dee santarada naga sii yaryarna oo badanna iyaguna dee waa ka sii hoos runtii waxay hoos yimaadaan waxbarashada farsamada gacanta laba wasaaradood wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda leberka runtiina waa ognahay dhaqaalo kagama baxo dhaqaalana haddee farsamada gacanta waad garanaysaan wax dhaqaalo badan u baahan oo dhaqaaluhu inuu dowladdu ay maxaan ku yidhaahdaa waxa loo baahan yahay farsamadii gacanta waxay u baahan tahay wax badan oo lagu rangareeyo waxay u baahan tahay equipment qalab bay u baahan tahay waxay u baahan tahay workshopyo waaweyn oo wax lagu barto oo ardaydii soo jiita xaqiiqatan waxa la hayaa oo yar yihiin aada bay u yaryihiin hasana kama daallo oo maaragtay muxuu ahaa muxuu ahaa dadka farsamada gacanta gacanaha ku haya gacanta ku hayaa dad badan baanu soo saaray runtii oo hadda ka shaqeeya ku shaqaysta gacnahooda markii horena ku hamiyayey inay ama tahriibaan ama ay maaragtay muxuu ahaa aysan shaqaysan karinba oo iska ahaa iskoolada drop out ka noqday maxaan ku yidhaahdaa baahi kale oo lacag la-aaneed ka reebtay waxbarashadii oo lacag la-aan waalidkood waayey dad soo barakacay oo ka yimid eh, soomaaliya meelaheeda kale goboladeeda kale ama muxuu ahayto ah, puntland dhexdeedaba xataa kasoo barakacay dadkaas baa maaragtay muxuu ahayto dadka maaragtay waxbarashada aada uga faa'iidaystay ah Een, xaqiiqatan waxaa la baraa dadka xirfado kale gedgedisan oo tiro badan oo maaragtay muxuu ahayto fiican oo wax u qabta oo een, inkastoo aysan ahayn xirfado waaweyn oo qofku uu heer jaamacadeed ama heer dugsi sare ku gaaro inkastoo ayan ahayn ee ay tahay waxaa idiin sheegay waxa ugu badan waxa weeye sagaal bilood ama waa sideed bilood waqtiga uu wax baranayo qofku waa sagaal bilood sideed bilood waa mashruuca intuu ku ku eh, ku salaysan yahay weeye waana garan ka dhahan waqtigaas waxaa lagu baran karo intay la eg yihiin taas ma idiin tilmaamayo saasoo ay tahay haddana waa ogtihiin meesha la yidhaha gaalkacyo oo kale for example xirfadaha gaalkacyo hadda waa dhoweyd halkan jaamacadda ambs waxaa lagu qabtay xirfad waxaa lagu qabtay bandhig xirfadaha ah bandhigii xirfadaha lagu qabtay bandhig xirfadaha waxaa isugu yimid afartaa santar iyo santar kale oo s w ee la yidhahdo garowe ka tirsan Een, waxyaalaha lasoo bandhigay een, waxyaalo cajiib ay ahaayeen haddaan gaalkacyo ka soo qaato waxay samaysay reediyo bay samaysay ee, oo soo bandhigtay idaacad reediyo iyo tallaagad bay soo bandhigtay Een, qarno oo kale waxay soo bandhigeen maxaanku idhaahdaa een, wixii la oran jiray ee, malab ay iyagu sameeyeen oo beereen bay soo bandhigeen oo magaaladu dhan qaadatay oo cajiiba boosaaso waxay soo bandhigeen qalab- qalabkan farnicherka iyo maxaanku yidhahdaa alaabooyin kale oo tiro badan annagu waxaan soo bandhignay kalluun baanu soo bandhignay annaga iskool baan waxaan ku leenahay meesha la yidhahda ayl korontadii oo kala gadgadisan soolar iyo wax walbaba leh waxaasoo dhan baan soo bandhignay
waad mahadsan tahay eh, maamula ku-xigeen sawir fiican buu naga siiyey taariikhda eh, dugsiyada farsamada gacanta kolley wasiirku waan eh, dib aan u dhigan doonaa kolley waxay waxyaabaha uu ka hadlay ee taageerada eh, dugsiyadaas maadaama uu dowladdii ka socdo eh, wasiirka waan weydiin doonaa hadda waxaan doonaya aan u tago eh, wasiir ku-xigeenka haweenka farxiye yuusuf xirsi waan weydiin doono waxyaabaha dumarka loogu talagalay maadaama uu maamul ku-xigeenku sheegay in waxyaabo badan oo xanibaya dumarka ay jiraan maxaa u gaara oo dumarka loo fidiyaa markay noqoto farsamada gacanta ee dowlad goboleedka puntland dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu Een, salaan kadib een, anigu waxaan leeyahay dumarka een, shaqo u gaara ma jirto soomaalidu laakiin waxay noogu koobtaa farsamada gacanta Een, diinteennu nagama xanibin inaanu maaragtay wax aanu baranno waxyaabaha la bartay ka mid tahay een, farsamada gacanta oo gabdhuhu baran karaan Een, walaalkeed wuxuu yidhi korontada gabdhaha korontada kama mamnuucna inay bartaan inay ka shaqeeyaan jaranjaro koridda markay noqoto haddii wiilka isla shaqeeyeen baa koraya laakiin inay barato ayadu muhiim waay oo wax walba oo maaragtay bulshada u fududeynaya nolosha ama waxqabadkeedaba inuu qofku bini-aadanka barto kama reebana Een, dumarka soomaalida laakiin waxaa la dhahaa inta badan waxa ay leeyihiin farsamadii gacanta oo ah tolidii haanta een, dhiilaha ama haanta ama waxyaabaha guryaha lagu qurxiyo waxaasay soo ee, maaragtay ay- dhaqankeenu uu inta badan ay dhahaan hidihii bay gabdhuhu sameeyaan wax qurux badan buu ahaa guryahay sameyn jireen awrtay rarada u sameyn jireen wax walba oo runtii guriga ama maaragtay bulshada wax u taraya haweenku qaban jireen balse maana xilligan waxa la gaaray caalamal technology baa la gaaray teknolojiyaduna kama reebana een, gabdhuhu oo runtii waa wax weyn oo qof walba uu baran karo ama waayeel ha ahaada ama gabar ha ahaada ama wiil ha ahaada wax la baran karo waxaa soo harta farsamada runtii farsamadu anagu soomaali ahaan ama puntland ahaan haddaan dhahno wax noo muhiima weeye in weliba xilligan hadda ah aanu helo dugsiyaal badan oo farsamada ah sababtoo ayd oo qaybo badan ka kooban annaga sidaa ogtiin waxaan leenahay xeebta ugu weyn marka soomaaliya la yidhaahdo xeebta ugu weyn baan leenahay dugsi fars- kalluunka ma jiro farsamada een- een dugsiga badda oo kalluunka laga baran jiray ma jiro Een, waxaa jirta beeraan leenahay beerihii dugsigii beeraha ma jiro waxyaabahaasoo dhan aan leenahay oo ilaahay na- nagu banaystay in wax loo bartay u baahan yihiin Een, xanaanada xoolaha oo kaleeto soomaalida waxaa la dhahaa boqolkiiba toddobaatan waa xoolo dhaqato laakiin anigu runtii ciyaal baan ahaa waxaan ku garaacsaday een, dugsigan bolitecnico bartigninka abaarihii kadib buu samaysmay sababtoo ta abaartii ugu weyneyd ee abaartii dabadheer soomaaliya ka dhacday dadkii ka faa'iidaystay waxay ahaayeen dadkii laga soo raray goobii abaara oo barnaamijkii ahaa grash program loo sameeyey dadkii loo sameeyey dhaliya dha- waxay ahaayeen dhalintii markaas ama ku koray ee abaarihii laga soo raray bay ahaayeen oo runtii ka faa'iidayo maanta dadkii dalka iyo oo dalka iyo dadka wax u qabtay ahaa laguna faa'iiday dhan kasta loogu faa'iiday een, farsamadu ceeb maahan hadday noqoto kab hadday noqoto een, een, bir ceeb maahan soomaalidu laakiin dhaqankeeda farsamoo dhan bay ceeb u taqaanaa inta u muhiimsan hadduu yahay een, dad gaarayna mudan sida walaalkay sheegay inay leeyihiin maahan caalamka dadka ugu qanisan waa dadka birta sameeya way dadka ugu qaanisan ma garatay kabuhuna waa wax muhiima saaka iyo cagcadaan kusoo baxaya marka aad labisantahay waa inaad ku labisantahay kabta kabta ugu qurux badan ceeb miyay noqotaa ceeb ma noqoto marka waxa weeye inaanu inaan waxaa xun inaanu ka faano ee, ee, shaxaadka inaan ka faano weeye waa qofka ilaahay wuu ku dhammaystira bini aadan buu kaa dhigay, lix iyo lixaad buu ku siiyey inaad ka faanta maahan wadamada qaar dad baa waxaa arkaysaa b h d haysto musqu- musqulaha qodaya oo ka shaqaynaya waxbarashadiina dhameeyey kulgeyo inaan laabtoob wada qaadano maahan kulgeyo waa inaan xoolihii barannaa waa inaan beerihii barannaa annagoon gabar iyo wiil kala lahayn waa inaan wax walba oo nolosha lagu raadiya barnaa biniaadamku saddex gees buu u shaqayn karaa adoo tan bartay baa tan haddaad weydo fursadeeda tan ka shaqayn kartaa tan markaad weydana tan kale u bedelan kartaa xilliga la taagan yahay marka soomaaliya ama puntland burbur xoogan baa nagu dhacay dhallin badan baa barbaartay shaqo la-aanta waxa keenaya waxay tahay kulligey waxaan isku qoondaynay inaanu jaamacadaha aanu kaga baxna keliya waxa la yidhaahdo business and accountant ama management barano kulligeyo maamulayaal ma wada noqonayno laakiin waa in la helaa xirfadii hoos loo degaandegaa noloshu waxay ahayd si dalku wax soo saar u helo adduumadaa lagu leeyahy warshaday leeyihiin maxay tahay warshadu waa farsamadii gacanta farsamadii gacanta haddaan ka faano see warshada ku helaynaa see qani u noqonaynaa ma noqon karno saasaan weligan dadka uga liidanaynaa oo aan u shaxaadeena hadba hadba qof u shaxaadeena marka maanta sidaan u leenahay dhalinyarada oo dhalinyaro xoogan aan u haysano iyo sidaan fursadaha ay jiraahay aysan uga faa'iidaysaneen dhibkeed bay leedahay Een, runtii dowladuna waa in ay horta keentaa dhalinta wixii ay ku baran lahaayeen farsamada gacanta wixii u ahaa basic u ahaa oo sida walaalkay sheegay hay-ad mashruuc keentaa oo lix bilood naguma filla Een, em, naguma filla maaragtay sagaal bilood wax la barto kulli intiinaan maanta shaqa u wada baahantiin shan nolol baa rabtiin marka ugu horeysa noloshii maxay ku imaanaysaa waa inaan shaqo taqaanaa xirfadii waa in la bartaa markaa kadibna dalkii wuxuu noqonaya dal hodana odinkii fursadaha helaysaa dhibkan waa ka yara xagjirnimadan ka hareynaa sida xunoo la idinkaga faa'iidaystaa ka hareynaa tahriibtan ka hareynaa maanta maxaa muruga ah oo ka wasaarad ahaan ama ka ummad ahaanba na damqaya shan iyo labaatankii sano hooyada soomaaliyeed ama hooyada puntland waxay wax kusoo korisay dhibaato dhibaato boqolkiiba siddeetan dhibku wuxuu korana haweenkay ahaay ama dal ha joogta ama dibad ha joogtay haweenkay koreen haddii haweenka koreenna wiilkii ama gabadhii ay soo barbaarisay oo dhibka ay kusoo saar markay islahayd mirteeda guro waa waxaa dhacday inay ama ka tahriibtay ama wiilkii qori qaatay ama burcadbadeed ka noqday waa murugo aada u foolxuno horta oo noo gaar ilaahay unbaa naga saari kara subxaana watacaala ummadayada dhibaatada ka saari kara laakiin waxaan uga bixi karnaa waa idinkoo xaqiiqda fahma xaqiiqdu maxay tahay xaqiiqdu waxay tahay waa idinkoo muruqiina maala muruqiina ilaahay subxaana watacaala idin sii idinkoo maala dhan walba u barta waxaa lagaga gudbi karaa caqabado badan maxay tahay dhaqamada foosha xun baa lagaga gudbi karaa faqrigaan kaga gudbi karnaa waxaan noqon karnaa dad horumaray ma ahan riyadu ama rajadu ma ahan in idinka nin kale dal uu quruxsaday wiil asaagiina dal uu quruxsaday ama gabar asaagiina ay quruxsatay dhalaalsatay inaanu moodno nolol iyo horumar ma ahan ma ahan xaqiiqdu waxay tahay intiinaan inaad hurtaan nafta si inta idinka hooseysa ama ama eh, idinka dambeeya mustaqbalka aad dhali doontaan ay horumar u helaan ay horumar u helaan maxaan kaga heli karnaa waa anagoo gac biyo sacbadaada lagaga dhergaabalen inaan biyaha sacbadeena kaga dheragno xirfadihii hoos ugu noqono dowladda wixii mas-uuliyad ka saaran oo ah inay furto macaahidii lagu baranayey in een, wixii een, fududaynayo access loo helo markaa kadib idina aan hankaa yeelataan isku qufula marka ka hooye ahaan ka mas-uul ahaan dardaarankaygu wuxuu yahay mahmaahda abiya sacbadaada lagaga dhargaa hantiyay macaan waa midaan hoy lagaa oran tanaa leedihiin hadday xun tahay hadday san tahay tanaa leedihiin nimcada aa haysataanna cid walba ma haysato qoraxdaas oo isma- laba iyo tobanka sac noo daaran faa'iiday noo wadaa hawada aan haysano faa'iiduu noo wadaa badda aan leenahay faa'iidayna ay ku jirto oo maalin walba la gurtaa oo laga faa'iidaystaa aad bay u mahadsan tahay wasiir ku-xigeen farxiya ee, sida quruxda badan ay noogu tilmaantay ee, guud ahaan dhallinyaradu kaalinta ay leedahay iyo ta dumarka intaba Ah, hadda waxaan u tegayaa gudoomiye ku-xigeenka gudoomiye ku-xigeenkii hore gobolka mudug iyo bal inuu sawir yar naga siiyo dugsi farsamaha ka jira halkaas bal kaalintii uu intuu gudoomiyaha uu ka qaatay amaba dowladda dowlad hoosaadka gobolka mudug ay ka qaadatay baxnaaninta barnaamijkaasi iskuullada farsamada gacanta gudoomiye ku-xigeen- eh, gudoomiye kusoo dhow waxaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka xigta waxaan mahad celinayaa idaacadda v o a ee barnaamijkan quruxda badan ee ay soo qabanqaabisay runtii ummad een, haddaan horumarsado ummadii waxay ku horumadhaa waa farsamada gacanta dalkeenna soomaaliyeed haddaynu sooyaalkiisa dib u raacno een, ummaddu waxaynu mar saddex marxaladood baynu lahayn marxaladdii isticmaarku uu caalamka ku soo duulay ee dalkeenna uu ku soo duulay taariikh dahabiyaynu leenahay oo cidle aysan jirin dalkii ugu horreeyey ee afrika waxaynu noqonnay sida dowladaha waaweyn loola dagaalamo oo diyaarada lagu weeraro dalkeenna dadkii difaacayay oo taariikhda u sameeyey waxay ahayd halgankii gobonimidoonka ee daraawiishta oo xarunteedii hadda sagaashan kilomitir ay noo jidho oo taleexa sayid maxamed cabdulla xasan hubka uu sayid maxamed cabdulla xasan ku dagaalamayey oo dhan dibad kama imaanayna gacantiisu ku samaysanayay wuxuu ku dagaalamayey seef qof soomaaliya gacantiisa ku tuntay waran iyo gaashaan qof soomaaliya gacantiisa ku tuntay fallaar iyo qaanso uu qof soomaaliya gacantiisa ku samaystay ayuu ku dagaalamayey quwaddii ugu weyneyd ee reer galbeedka ee ingiriiska ahayd ee la yidhaahdo boqortooyada aan qorraxda u dhicin ayuu iska caabiyey saraakiisheedii ugu badnaa uu koofil iyo ka mid ahaana uu halkaa ku dilay dalkiisana uu uga dhaartay inay nabad ku soo galaan oo ku isticmaarsadaan hubkaa marka aynu haysannay farsamay ahayd farsamadaas waxay u baahnayd horumarin inaynu gaarno saynu bisoolad u samaysan lahayn saynu qori u samaysan lahayn saynu madfac u samaysan lahayn xilligaa soomaalidu iyo ilaa kumanaan kun oo sano waxa ay lahayd qofka soomaaliga intuu geed u tago oo uu huuri soo samaysto oo huurigaa iyo seebkiisii soo samaysto inuu badda la galo oo uu ku kalluumaysto waxaan intaan mishiinada la samayn ummadda soomaaliyeed ay ka mid ahayd dadkii doonyaha shiraaca ama badankaa samaysan jiray ee dabayshu ay waddo oo ba- iskaga gooshi jiray ganacsiga soomaalidu uu kala dhexeeyey ee dalka yeman horumarin bay u baahnayd een, suugaantii soomaaliyeed markay soomaalidu xorowday abwaankii la ohan jiray dhoodaan allah u naxariistee waxa uu isagoo soomaalida baraarujinaya uu yidhi orgi fuulnayaa ama qabaal miig ka dhiganaaba toddobaadka dambe waa inaan dayaxa gaarnaa dad baa dayaxa tegey dayax gacmeed bay samaysteen dayax gacmeedkii ugu horreeyey ee dayaxa tegey iskoolkaa la idinku dhigay dadka dayax gacmeedka samaystay farsamadoodii gacantay ka faa'iidaysteen waxa aynu leenahay ee hodanka ku nahay waa xoolaha xooluhuna waxa ay ku cabbaan waa qabaalku iyadiiba tusaale u soo qaatay waxa weeye marka han qof han yari ma him- ma hana qaada ayaa la yidhi hadduu hankaagu sarreeyo oo aad isku aragtid waxaa la yidhi haddii ay bisaddu isku aragto libaax libaax bay noqonaysaa hadduu libaaxu bisad isku arkana bisad buu noqonaya marka inaynu sidaa ugu fakarno saynu u horumarin lahayn farsamadeenna gacanta Een, qaran baynu lahayn soomaaliyeed qarankaa soomaaliyeed soomaalida isku filnaanshuu gaarsiiyey waxa soomaaliya dekada ku yaalla iyo waxa ayraboorra ku yaalla iyo waxa jidad ku yaalla qarankii soomaaliyeed ayaa sameeyey ardaygii soomaaliyeed ee anigu markaan garaadsaday iskoolka markii la geeyey dharka aan iskoolka ku aadayay iyo kabaha warshaddii soomaaliyeed ee dharka ee balcad baa ii samaysay buugga iyo qalinka aan iskoolka ku dhiganayay waxa ii samaysay wakaaladii madbacadda qaranka soomaaliyeed manhajka waxaa ii daawacday xafiiskii manaahijta soomaaliyeed iskoolka waxaa ii dhisay qarankaygii soomaaliyeed macallinkana mushaar isagaa ii siinayey maanta ardaydiina wax baranaysa inta buug aa wax ku qoraysaan dibad baa laga keenay inta aad qalin wax ku qoraysaanna dibad baa laga keenay ma jira adduunka dal maalintii uu xorriyadda qaatay iyo maalintii ka dambaysay maalintii dambaysay uu hooseeyo war haddaynu een, soddon sano iyo afartan sano ka hor aynu isku filnayn oo wax walba samaysanaynay oo qalinkaas iyo buuggaasa ugu yar aynu samaysanaynay maantana aynaan waxba samaysan karin soo ayaan darra maaha inaynu marka ku fakarno waynu dhacnay qaranjab baa ina ku dhacay hoos baynu uga noqonnay meeshii aynu joognay yaa soo celin kara marka dalkeennii inteennaana soo celin kadha hal tusaale ayna ku filan layr baynu shidanaynaa hadda yaa sameeyey ninkii sameeyey soo ma garanaysaan thomas edson muxuu ahaa markuu ardayga ahaa damiin buu ahaa waxba ma aqoon laakiin hooyo wanaagsan baa dhashay macallinkiisiibaa markuu waxba bari waayey wuxuu u soo dhiibay waraaq hooyadiis wuxuu yidhi wiilkaaga waxba ma bari karaa maalin dambe ha ii soo dirin hooyadiis waraaqdii bay akhrisay baa la yidhi Een, si ay wiilkeeda guusha u gaarsiiso bay qososhay marna murugootay hooyo maxaa ku qoran buu yidhi waxay ku tiri hooyo waxaa ku qoran wiilka macalinkaagu wuxuu leeyahay wiilkaaga waxba ma bari karo iskoolkayga waxa lagu barto oo dhan waa yaqaanaaye iskoolkayga iskool ka sarreeya u raadi marka hooyo dadaalkaaga halkaa ka sii wad waad guulaysatay toomas wuxuu gaaray nalka aan shidanayno inuu soo saaro adduunka oo dhanna wax taro marka dhallinyaro inaan ku dhiiranaanno inaan markab samaysan karno inaan diyaarad samaysan karno inaan hub samaysan karno inaan wax walba samaysan karno ogaadana inaynu soo marnay wax walba dharka aynu qabno oo dhan hadda dibad baa laga keenay soo maaha warshado dharkaynu lahayn warshadaa balcad oo aysan soo xusnay baynu lahayn dhar dhaqameed baynu lahayn aliindi la yidhaahdo oo gobolka shabeellada hoose magaalada marka ay caan ku ahayd qof soomaaliya gacantiisa ku soo saara haddana magaalooyinka oo dhan waa laga helaa waa yaqaanaa Ee, intaa marka aan ugu soo gudbo markii qarankii soomaaliya burburay mashruucii ugu horreysay ee laynoo fuliyo haddaynu dadka dhulkan ku nool puntland nahay wuxuu ahaa sida uu maamul ku-xigeenka uu sheegay xuseen xaaji cabdulle ee wuxuu ahaa mashaariicdii laga fuliyey ee puntland oo dhan ilaa iyo boosaaso ilaa iyo waxay gaarayeen caabudwaaqa magaalada gaalkacyo iyo garowe iyo qardha iyo boosaaso waxay ahayd xarumihii laga sameeyey een, farsamada gacanta Ee, xaruntaas dugsiga gaalkacyo vocational training center baa la yidhaahdaa dugsiga tababarka farsamada xirfadda ee magaalada gaalkacyo Een, waxaa lagu bartaa dhallinyaradu xirfado kala duwan ee sanad walbana waxaa ka soo baxa kumanaan dhallinyaro ah hal abuurna leh wax walba oo loo baahan yahay noloshana waa la soo saaraa laakiin inta badan waxay ku kooban tahay markuu ardaygu wax baranayo iyo munaasabadda xafladda soo bandhigiddeeda in halkaa munaasabad laga sameeyo wax wanaagsan uu soo bandhigo waxaa kadibna halkaa laga sii tago laakiin waxaynu u baahannahay horumarin baynu u baahannahay Een, runtii xirfadahaasu waa kuwa aynu wax walba aynu u baahannahay u baahan inaynu go-aan ku gaarno dadka waxaa ka soo baxa marka dhallinyaro aad iyo aad u hal abuur badan tusaale ahaan ee, waxaa inay isku dayaan inay baabuurta la ar- waddanka la sameeyo baabuur ka duwan ay sameeyaan laakiin mishinku waa mishinnii soo sameeyey inay boodhigii bedelaan qaabkii bedelaan sida ee, baabuurka ee, ay lagu soo bandhigay hadda ka hor oo kale ee, oo garyare vocational training center ay soo saadhay ee, baabuur laba baabuur oo la isku dhejiyey oo kale ah oo baabuurtii hore ka dheer dadka nimanka waxaa sameeyey eh, wax badan bay farsamada baabuurta ka bedelaan markeed bay xaajiyad ka dhigaan baabuur bay muuqaalkiisii muuqaal uusan ahayn u yeelaan intaas oo dhan raggaas waa rag magaaladan garowe deganaan jiray meeshaan hadda un ku degan yahay bundada saaran cabdi garyare dadkii sagaashameetay iyo mayda garowe deganaa waxay ogyihiin Eh, waxaa timid hay-ad talyaani ah waxay keentay marawxadaha biyaha ku yaal oo dugsigan hadda gambool oo kale raadkeedii uu ka samaysan yahay Eh, marawxadaasu eh, ceelasha ayay biyaha ka soo saaraysaa nin cabdi garyaro la yidhaahdo oo nimankaas hadda mashruucaas garaashkaas lah ka mid ahaa wixii ay ku samaynaysay iyo qalabka isdhaafaya iyo waxa wareegayuu sameeyey biruu soo qaatay iyadoo sideedii ah buu sameeyey marka soomaalida aqoonina way ka buuxdaa waxna waynu samaysan karnaa markaan warbixinta eh, xaruntaas horumarka aan eh, ku sameeyo eh, farsamada gacanta eh, qofku bartaa runtii waxbuu ka helaa gabar ka mida gabdho baratay eh, sida gabdhaha loo qurxiyo ama cilaansaarka iyo wax la midka bi- oo ay tababadhay eh, urur la yidhahdo b m w ay madax ka tahay doctoraysa maymuun ayaa waxayna siisay eh, sooyaalkeedii taariikhda waxay tihi cilaan baan gabdhaha u marin jiray bacbaasaan soo qaadan jiray sidaasaan ugu xarxardhi jiray dhakhtaraddaa waxay i badhay qurxintan casriga ah way i qalabaysay hadda waxay tiri waxaan helaa maalintii eh, ilaa laba boqoloo dollar ilaa boqol dollar ilaa saddex boqoloo dollar mar baan shan boqoloo dollar helaa bishii waxay tiri kharashkaygu markaan ugu yareeyo saddex kun oo dollar baan helaa ilaa laba kun iyo siddeed boqol oo dollar laba kun iyo siddeed boqol oo dollar wax helaa hadda mina ku jiraan gabadhaas farsamo ay baratay bay kus- ku heshay intaas marka farsamadu qofka noloshiisana way ku jidhaa ee dalkeenuna horumar buu u baahan yahay dhalinyaro aynu ku fakarno inaynu kamera samaysano inaynu microphone samaysano inaynu nal samaysano qofka sameeyey hooyo iyo aabbaa dhalay sagaal bilood buu ku dhashay waxuu ina dheer yahay miyaa jira waxa artiska ah oo dhan waxay u baahan yihiin cid kale u baahan yihiin hadda waxa la bartaa waa eh, boqolkiiba siddeetan waa wax artis ah laakiin artisku wuxuu u baahan yahay dadaa u shaqaysid maamul baa baratay maamulkii cid buu u baahan yahay maamul aa uga shaqaysid xisaabaad baa baratay cid xisaabaadka aa uga shaqaysid baa u baahan tahay laakiin farsamo hadday aad baratid cidna uma baahnid meel dad ku nool yahay baa u baahan tahay waxaan tusaale usoo qaadanayaa waxaa boosaaso ku yimid qax nin suudaani ah ninkaas suudaaniga farsamo yaqaan buu ahaa Een, gabdhuhu inta badan way garanayaan alaabtan macdanka ah oo ka samaysan birta canjeelada iyo dheriga iyo kasha iyo mooyaha iyo waa ninkii ugu horreeyay waddanka keenay birihii baabuurtoo jajabay buu soo qaatay waa kariyey wuxuu ka sameeyey digsi wuxuu ka sameeyey keliya mooye wuxuu ka sameeyey bir canjeelo oo ka casrisan birtii ee madoobeyd dhalinyaro soomaaliyeed buu baray maalmo wax yar oo kooban buu dhowr kun oo doolar ku helay diyaarad buu ku raacay waa ka tegey dhalinyaro soomaaliyeed buu bartay ilaa iyo hadda waa ku noolyihiin oo fursamadii bay ku shaqaysanayaan qofkaas ma wuxuu u baahan yahay marka cid uu u shaqeeyo iyo xarun dhisan iyo xafiis iyo kombiyuutar farsamadu waxay u baahan tahay qofku inuu dad meeluu ku nool yahay uu helo dadkaasuna kaga dhex shaqaysanayaan marka iyadan taas intaas gubaamin bay iga tahay dalkeennu wuxuu ku kici karaa dhallinyaroy ma jiraan adduunka dad horu maray oo dad kale intay u yimaadeen ay dadkaasu horu mariyeen innaguna nolosheenni waxaan ku xirnay inay dad kale inoo yimaadaan hay-adaha samafalka baynu leenahay deeqbixiyayaasha baynu leenahay mashaariicda baynu leenahay war waxaasoo dhan inaan ka kaaftoonno dhulkeennu waa hodan hodantinimadiisa inaan ka faa'iidaysanno aqoonteenna inaynu ka faa'iidaysanno khayraadkeenna inaan ka faa'iidaysanno dalkan haddaynaan inagu wanaagsan oo aynaan dib u dhisin oo aynaan horu marin hameenkii xalay ahayoo tagay weeye cid inoo dhisaysa iyo cid inoo horumarinaysa iyo cid inoo wanaajinaysa lama arko aad buu mahadsan yahay guddoomiyihii hore ee gobolka mudug waxaan filayaa waxyaalo badan buu inoo tilmaamay eh, oo ku saabsan sida bulsha ay ugu xoroobi karayso taageero uga timaada dibad ama cid kale inay farsamadeeda u keento hadda waxaan u gudbayaa intaanan wasiirka u tegin eh, walaalkeen faysal khaliif oo ah ka socda bulshada rayidka isla markaasna gudoomiyaha ururka warfideenada puntland waxaan doonayaa in isagu inuu igala hadlo eh, martidu waxay tilmaantay in shay kastoo aanu isticmaalayno in dibadda laga keenay waxaa ceeb inagu aan lahayd maanta barnaamijkan inay noo duubaan dad ajnabiya laakiin san arkayo dhallinyaro soomaaliyeed oo xirfaddii bartay ayaa inoo duubaya micnaheedu waxaa weeyaan haba gaabnaatee tallaabo eh, laga sameeyey dhinaca farsamada gacanta iyo barashada wixii looga baahnaa barnaamijkan oo kale ah eh, sidii loo duubi lahaa faysal waxaan weydiinayaa bal kaalinta bulshada rayidka ah iyo maadaama iyo guddoomiyaha ururka warfidyeennada kaalinta ay ka qaataan in dhallinyarada ay ka horumariyaan dhinaca farsamada gacanta
Een, bismillah sandheere een, aad baad u mahadsan tahay su-aashaadii weydiisay horta waa su-aal aada u wanaagsan waxaan u mahad celinayaa asxaabtii igu horreysay siday uga soo hadleen waxa waddankeennu ahaan jiray iyo waxaynu u baahan nahay iyo waxa la qabsanayo inta aanan ku horumarin inta aanan ka jawaabin su-aasha aad i weydiisay waxaan jeclahay dhibaatada haddeer haysato waddankeenna marka la eego dhallinyarada tiro ahaan dadkeenna waxay ka yihiin in ka badan boqolkiiba konton sida warbixinada caalamiga ah ama daraasadaha laga sameeyey dhallinyarada soomaalidana boqolkiiba toddobaatan waxaa la yidhaahdaa waa bila camal Een, waxyaabaha sahlaya in ay sidaasu dhacdo ama ay dhallinyaradii een, hanjabto ama ay wadankii ka hajiraanna waxaa tiir dhexaad u ah shaqo la-aanta shaqo la-aanteennana waxaa tiir dhexaad usii ah farsamo la-aanta waxaan aada ugu mahad celinayaa guddoomiyaha een, dugsiga farsamada arrin uu taabtay oo ahayd in dhallinyaradeenii ama dadkeennii ay jirto arrin dhaqan oo ku xeeran oo aan u saamaxayn in wax badan la qabto tusaale ahaan maanta waddanku wuu sii hormarayaa waxaa la dhisanayaa guryo guryihii hore aynu dhisan jirnay ka duwan waxaad magaalada garowe ku arkaysaa dabaq dhan oo afar nin oo hindiya ay dhisayaan afar nin ama shan nin baa dhisaya Een, haddaynu inagu u baahan nahay in dadkeenna farsamadaasoo kale la baro waxay u baahan tahay wax yar oo aan macno badan lahayn dhibaatada markaa ina haysataa wax badan oo hal abuur ah oo soomaaliya ka jira ayaa jira farsamadu waxay u baahan tahay suuqgeyn haddaynu maanta oo dhan idhaahno dugsiyo farsamaha la furo oo dugsigii farsamadu uusan lahayn suuqgeyn lahayn wixii ay soo saaraan dadkaasu aynay jirin wax motifayd garaynaya oo macnihii ama suuq u samaynaya qofkii farsamayaqaanka ahaa wuxuu uun ku ururayaa farsamadiisii inuu maalintaa isagu ku xamaasho laakiin wax si hana qaado oo wadankii wax u tara een, ma noqonayso hadda tusaale nin dhallinyaro ah baan maalin gurigiisa ku booqday wuxuu igu yidhi korontadan gurigayga iga baxdaa anaa iska leh shirkadda ma isticmaalo say ku dhici kartaa baan ku yidhi ma soolaraa ku yaalla may soolarna iima yaalla buu yidhi wuxuu i tusay fiilooyin ma garanayo anugu technical ahaan wixii uu ku xidhiirsanaa fiilooyin iyo waxba isku xidhiidhan waxba godka suuligiisa bay galaan wuxuu yidhi korontadu halkaasay ka soo dhalataa waxaan isticmaalaa saxaradeeda suuliga dadku qashin bay geeyaan laakiin anugu qashinkaas waa ka daba tagaa waa ka soo faaidaystaa buu yidhi oo waxaan ka dhaliyaa korontadan gurigayga isticmaasho arrintu waxay igula noqotay arrin la yaab leh een, waxaan isku dayey inaan la sheekaysto oo aan idhaahdo een, bal niyo arrintan aan soo bandhigno oo dad badan u sheegno runtii haddana waxyaabo kaloo dhinaciga tusay oo isaga laftigiisa markaa uu u arkayey inay dani ugu jirto wuxuu yidhi niyo waxaa laga yaabaa dad fara badan inay margaranaysaa anna qalabkii oo dhan ma wada hayo wax i dhiirigeliyoon ha sameeyana ma jiro waxaana laga yaabaa inaan interest dad kale dhibaateeyo anna aanan qalab badan haysan marka wuxuu yidhi dad badan baa laga yaabaa in intay farsamadaas isku dayaan ay ku luus garoobaan dabeeto ay impact ku yeelato khasaare ay u geliso marka macnawiyan farsamo kasta oo lala yimaado haddii aysan jirin suuqgeyn farsamadaas la suuqgeeyo oo daraasad iyo qorshe iyo barnaamij degsan aysan jirin horta waxba ma tarayso hadda tusaale ahaan haddii la sameeyo dadka kabaha sameeya haddii la dhiirigeliyo waxay soo saari karaan kaba ka tayo fiican kabayooga in looga keena dibadda laakiin waxay u baahan yihiin dadkaasu in qalab yar oo aan sidaas u badnayn la siiyo lana tababaro sida ay busineskooda uga dhigi lahaayeen midaan ku sinnayn markaa inay iyagu kabtolaan laakiin waxay wax soo saarka ay soo sameeyeen inay suuqa u bandhigaan dukaan baa furmaya dukaankaasu qasab wuxuu helayaa dad wax ka iibsada maalintuu sii hormarana wuxuu noqonayaa in farsamadaasu ay sii hormarto oo magaalooyinkii kale iyo dadkii kale ay gaadho ama uu shaqaalo badan tababaro oo uu dad badan shaqaalaysiiyo marka taasi waa dhibaatada guud ee waddanka ka jirta marka loo eego arrinta bulshada rayidkaa bulshada rayidku runtii waxyaabo fara badan oo ay ku dadaalaan waa jiraa laakiin markaan dhabta ka hadlo way yar tahay kaalinta ay ka qaataan sidii loo dhiirigelin lahaa dadkan farsame macallinku siduu inoo sheegay dad baa la tababaraa ama tegaysuu sheegay xaflad baa la dhigaa dadkaasu maalinta dambe suuqay kala galaan cid habayso oo isu soo tuubta oo u samaysa haddii ay farsamada macnihii birta oo kale barteen sidii ay birta u horumarin lahaayeen cid kusii gacan qabataa ma jirto haddii uu dhismaha bartay cid ma garanaysaa ee isu ururiso oo associationis samaysaa ma jirto tusaale ahaan hadda kilinka shanaad waxaa ka socdaa tusaale ahaan kilinka shanaad waxaa ka socdaa abaabul fara badan oo ku waajahan in dadka la baro xirfadaha laakiin dowladdu waxay la timid istaraatiijiyad bay la timid dadkan ha la tababaro marka la tababaro yaan la sii dayn waxaa loo sameeyey shirkado iyo iskaashitooyin intii islaba waa laisku habeeyey intii islaba waxaa la siiyey jiho waxay soo saaraanna waxa loo sameeyey suuq matalan waxaa la baray rag iyo dumarba waxaa la baray sida dhagaxa loo qoro cromstonka dhagaxan la yidhaahdo ee camstonkaha ee lagu qurxiyo waddooyinka rag iyo dumar odayaal dhallinyaro cid walba way ka shaqaysaa intii isku aagaba waxaa loo sameeyey iskaashato iskaashatadii waxaa la yidhi wax la soo baxa dhagaxii marka ay qoraan ay soo saaraan dowladdii ayaa dhagaxii ka iibsanaysaa dowladdii baa dhagaxii ka iibsanaysaa iskaashatadiina maxaa lagu xidhay shuruudaa lagu xidhay inay bangiga akoon ku leeyihiin inay lacagtooda qayb seefir noqoto si uu u sii jirto iskaashatadii marka waxa weeye qofkii wixii uu soo saaray qaybna waxaa loo gelinayaa reseerfaha oo hanti uu leeyahay buu ku xisaabtamaya oo shirkaddii u taallaa qaybna isaga iyo reerkiisii iyo naftiisii baa isticmaalaysaa sidaas markaa waxaa ku dhaqaaqay boqolaal iyo boqolaal iyo boqolaal dhallinyaro ah ayaa ku dhaqaaqay waayo waxay noqotay shaqadii wax la taaban karo marka waxaynu u baahannahay inkastoo wasiirka insha allahu uu aan filaya in hadalkiisa ay ku jiri doonto waxaynu u baahannahay istaraatiijiyad noocaas ah oo wasaaraddii waxbarashada iyo dhallinyaradii ay la yimaadaan oo ay wada keenaan oo lagu bilaabo maxaa suurtagal oo la qaban karaa xaggee la gaari karaa jihayntiiba meesha ku jirta marka maxaynu haysanaayo dhaqaale ahaana oo loo baahan yahay oo dowladdu qaban karaysa
mahadsanid faysal eh, aad baad u mahadsan tahay Eh, waxaan ugu dambayntii siinayaa wasiirka eh, shaqadii shaqaalaha dhallinyaradii sportska dabcan qof kastoo hadlay wuxuu ka hadlay eh, siyaasad ay dowladdu la timaado sidaan sheegay isbeddelka ayaa badan marka laga hadlayo dowladaha soomaaliya ka jira oo wasiiradu fursadu ma helaan in siyaasadahoodii ay ku dhaqangeliyaan sidaasoo ay tahay weli eh, dadku waxay ka sugayaan dowladda inay la timaado siyaasad eh, jihaynaysa si guud waxbarashadii iyo xoogii dhallinyarada marka wasiirkan fursad u siinaya bal inuu noo sharxo eh, waxa siyaasadda dowladda puntland ay tahay ee ku aadan eh, farsamada gacanta iyo sida dhallinyarada loo jihayn lahaa wasiir kusoo dhowow
aada baa umahadsan tahay maxamed sidoo kale dareenkooda rabaa inaan aada iyo aada ula qeybsado ee maalintan farxadeed ee da-yarta ee hablo iyo wiilalba isugu jirta ee ee maanta fursad ayaan u wada helay inaan doodan ka wada qaadano ka wada qeyb qaadano marka waa idinka mahad celinayaa ee barnaamijkan aadka u qurux badan ee fi ugu horeyso aada soo abaabisheen waxaan rabaa dhowr arrimood oo koo kooban oo aan isleeyahay waxay waxay diiradda saarayaan su-aashii uu i weydiiyey sandheere inaan halkan ka dhaho ugu horeyn waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay oraahdii qiimaha lahayd uguna mahad celinayaa oraahdii qiimaha lahayd ee dareenka uu ku dheehnaa ee qeybaha kala duwan taabanaysay ee aragtida gunta dheer oo xaqiiqdii u badnayd dhiirigelin dhallinyarada maanta joogta doorka ay ku leeyihiin horumarinta mujtamaca iyo wakhtiga iyaga gaarka u ah ku aadanayd intii tiri ee ilaahay solonsiiyey aada iyo aad baan ugu mahad celinayaa barnaamijkan waa barnaamij aada iyo aada u qiimo badan waana barnaamij aan isleeyahay wuxuu soo jiidanayaa quluubta da'yarta caafimaadka qabta markaan u soo dhaco marka arrinta farsamada gacanta iyo muhiimadda ay leedahay waxaan rabaa dhowr qodob oo kala duwan inaan u taabto waxaan rabaa inaan ku hormaro doorka dowladda puntland iyo farsamada gacanta halka ay marayso waxaan rabaa marka inaan u kala hormariyo laba qaybood oo farsamada gacanta u kala baxdo farsamada gacantu waa farsamo loo baahan yahay sida dhallinyarada laftigooda ay u kala baxdo inay iyaduna u kala baxdo maxay marka tahay dhallinyarada laba noocay u kala baxdaa dhallinyaro aqoon-yahana education mainstream dugsi hoose ka soo bilowday dugsi dhexe soo gaadhay markaana u baahan xirfad inay u gudubto xirfaddaasi waa xirfad aqooneed oo professional skill ah oo waxa weeye iskuulladii ayn ka hadlaynay ee dugsiyadii sare ee kala duwanaa iyo qeybaha kala duwan ee makaanikada iyo farsamada rasmiga ah leh xirfadna waxaa la dhahaa xirfadda da-yarta aan waxba baran loo baahan yahay iyaga laftigooda inay nolosha ku maareeyaan suuq aada u weyna way leedahay waxaa rabaa marka inaan labadaas kala qeexno oo aan isla fahanno ee muddadii puntland jirtay waxaan aada iyo aada u rajaynayaa inay koonaan dhallinyaro ah ay ka baxday farsamada da-yarta aan waxba baran iyo xitaa qofkii waxbartay laftigiisa wax taraysa ee ah tan shaqada dhabta ah loo maro markaan taa wajahayno waxaa la sameeyaa mashaariic shaqo abuur oo inta badan ee dunidu naga taageerto ama bunuugta ha noqoto ama ha noqoto eyuuda ama saaxiibada kale ee wadamada dunida aan ku leenahay ay naga taageeraan mashaariicda intaan la samayn waxaa la sameeyaa assessment ku aadan fursadda shaqo ee suuqa ka jirta ee qofku markuu xirfadii barto markiiba suuqa uu ku geli karo nafta ku maareyn karo noloshiisana uu wax kaga soo saari karo waxaan aada iyo aada ugu mahad celinayaa guddoomiyaha oo aada iyo aada uga warhaya oo tusaale usoo qaadatay gabadha gabadhii gaalkacayo waxaan rabaa xirfaddaas rag iyo dumar ma kale leh sideedaba xirfadii ereygii wasiirkan aada baan ugu raacsanahay gabdhuhu baylood bay noqon karaan dareewal bay noqon karaan wax badan oo ay duniyada kusoo kordhin karaanna way jirtaa laakiin arrin aan u soo dhici doono oo horumarka iyo dhaqanka ah ayaan rabaa inay xiriirkooda xiriirka ka dhexeeya inaan qodobkaa dib ugu dhigto xirfadahaas wax xirfado badan weeye aada iyo aada u ballaaran weeye waxaan hadda wadnaa ilaa shan boqol oo dhallinyaro ah oo gobolka nugaal keliya shanta degmo oo gobolka nugaal oo xirfadaha noocaasa la barayo maxay yihiin xirfadaha la barayaa markaan ogaanay afar xirfadood bay kusoo orortay xirfadaha suuqana yeelan kara markaana dadkaa la bari karo waxaa ka mid ah guddoomiyuhu uu la socdaa garowe farsamada gacanta dugsigiisa shaqa qeyb baa ku jirta hadda oo dhiganaysa ka mid ah dhallinyarada hadda eertaa loo soo xulay waxay yihiin cunto karintu ma qof baa noolaan kara haddaan cunno la karin cunnadu farsamay u baahan tahay waxaa dhici karta burka laynoo keeno toban nooc oo qofka cajibka cajab gelin kara oo maqaaxyaha iyo nolosha qoyska iyo caruurtaada intaba wax weyn ka tari kartaa in burka keligii loo sameeyo xirfadaas waa ka mid xooggooda waxaa qaata xirfadda ku jira waa gabdhaha waxaa ka mid ah xirfadda hadda uu ka hadlay oo qurxinta dumarka qurxinta dumarku hadda waxay noqotay xirfad weyn waxaan arki jiray qolyahan afrikaanka ee waddamadan dariska aynu nahay waxa coqda ay ka qabaaneen timaha timaha timahooda aada u adag marka coqdada timaha waxaad arkaysaa qofkii timo faalsa ah uu soo iibsanayo isku dhejinayo oo qurxinayo maha qofka timihiisii waxyaalaha lacagta ugu badan daraasada laga sameeyey waxyaalaha ugu badan oo lacagta kaga baxdo dumarka afrikaanka ah waa qurxinta timaha iyada laftigooda waxay noqotay fiildi soo kordhay oo qurxinta dumarku wax loo baahan yahay ah gabdho badan oo uu kasoo gabadha uu ka dhawaajiyena horumar fiican bay ka gaareen noloshana waa ku maareeyeen business fiican oo qiimalena waa u noqotay waxaa ka mida xirfadaha korontada oo ah aan professional korontada sida hadda walaalkii uu sheegayey waa laba nooc injineerka farsamo yaqaanka wuxuu dhiseen garaynayaa guriga sida korontada loo geliyo markuu taa isagu dhiseen gareeyo ama sida birta guriga loo xiro uu sameeyo waxaa imaanaysa farsamo yaqaankii isaga ka hooseeyey oo professionaalka ahaa oo xirxiriddeedii iyo taabagelinteedii iyo shaqada qabashadeedii intaba sameynayay xirfadaasna waa xirfad maadaama dhulkeenu la korayo korontada iyo dhismuhuna aad la socotaan inuu degaamadeenna iyo guud ahaan soomaaliyaba daraasada aan arkayay magaalooyin soomaaliya ah waxay ka mid yihiin magaalooyinka ugu korid badan adduunka habka u dhismayaan qeyb weyn bay ka taraysaa waxayna haabgarayn kartaa in dhallinyaro badan ay shaqo u abuurto horta waxaan rabaa xirfadda inaan labada nooc ee kusoo koobo nooca ugu weyn ee puntland ay xoogga saarto oo meel walba ka jirta oo magaalooyinka oo inaan ka dhaqangelino oo hadda xitaa mashruuca ee la yiraahdo b s g for oo new dealka aad maqasheen ka mid ah qeybta ugu weyn oo youth employmentii waaye mashruucaas wuxuu xoogga saarayaa waa skiilka oo share term developmentiga wuu soo socdaa wuxuuna aada iyo aadaan rajeynaya in magaalooyinka puntland oo dhan ka qeybgeli ay ka wada qeyb doonan ka wada qeyb qaadan doonaan waxaa ka mid ah xirfadaha kalluunka waxaanu eegaynay degaamada degaanba waxbaa ku fiican degaanba xagga horumarinta xoolaha ku fiican degaanbaa beerihii ku fiican degaanbaa wuxuu ku fiican yahay kalluumaysigii xirfadahaasaa loo eegayaa wakhtiga dhow qofku xitaa sida ma hawl yara kalluunka aad cunaysaan habka loo soo qabtaa xirfay u baahan tahay caqli bay u baahan tahay tactics iyo techniques bay u baahan tahay xirfadahaas waxaa loo baahan yahay qofkii dadkeena hore iyagaa yaqaanay laakiin casriyan bay u baahan tahay in hore loo baro xirfadda professional skillka ah oo inta badan ay wasaaradda waxbarashadu leedahay xirfadaasi waa xirfadda rasmiga ah ee la doonayo hab akademiga oo professional oo qofku markuu dugsiga sare dhammaysto la doonayo inuu iskuuladii sare ee macnawiga ahaa ee dalka u tarayey in ilaahay idankiisay la suurtogeliyo aada iyo aad bay wasiirku ugu mahadsan tahay waxaana hubaa wasaaradda dowladda ay wakiil uga tahay wasaaradda waxbarashadu inay damac weyn ugu jirto in ardadu marka ay dugsiga sare iyo dugsiga dhexe labadaba ay gaaraan inay helaan fursado ay ku kala doortaan aqoontooda iyo garashadooda iyo rabitaankoodana ay ku saleeyaan profeshinka ay baran doonaan waan rajaynayaa dhibtiina ku dhacday yaa wax badan u geysatay waxaa jira fursad badan oo dhallinyarada u taal oo shaqo abuur ah oo sahlan inay bartaan suuqana taal noloshana lagu maarayn karo dalkana wax u tari karta qoysaskooda iyo naftoodana wax weyn ka bedeli karta laakiin maxaa hortaagan dhaqankaa hortaagan dhaqanka noocaasi marka ma dhaqan saxaa mise waa dhaqan khaldan adinkaa ina weydiinaya waxaan qabaa inuu khaldan yahay muxuu ku khaldan yahay dhallinyaradan halka fadhida ee da'yarta ah anugu waagaan yaraa daar waa ka shaqeeyey laakiin yaa haddeer halkan fadhiya oo ii sheegaya inuu hal maalin daar ka shaqeeyey ma jiro wey hadduu jirona waa nin gurigiisa isagu maalin isiri war gurigaaga hagaagso baan u malaynaya laakiin inuu u shaqo tegey oo guri u shaqo ma dhacayso waxaad la socotaan makhraanti ka tihiin haddeena halkan ka yeertay hindi inaynu hindiga ka keennay maxaa loo keenay ma hindi baan u baahanaya inuu guri inoo dhiso waa laga yaabaa xagga artectureka oo naqshadda iyo guryaha waaweyn fariisintooda inay profession aan waddankeena laga heli karin oo dhibtii inagu dhacday iyo aqoonteedii waxyar dadka ay leeyihiin laakiin waxaan ka hadlayaa waa buluketiga isa saarsaarkiisa salaaxdintiisa iyo ranjiyeyntiisa oo shaqa aada u fududa ogaada lacag badan baa lagu qaataa hindi baynu waddanka uga soo dhoofsana su-aasha adinka anin weydiiyey dhallinyarada jaamacaddaa tihiin ma saxbaa mise sax maaha waxaa ka mid ah kabaha waxa u qaalisan waa kabaha laga sameeyo saanta waa la socotaan dunidana qaali bay ka yihiin innaga saanteennii dhulka way taal saanta laga sameeyo noocyada ugu wanaagsan oo adduunka laga sameeyo dhulkeenna way taal tii idahaa taal tii riyahaa taalla markaan saa leeyahay riya iyo iyo iyo iduhu way kala saan duwan yihiin waxaa taalla tii geela tii lo-daa taal haddii loo baahdana saamo kale oo muhiima oo qiimo leh oo laakiin aan laga yaabo hadda inaynaan cunin yaa dhici karta in loo baahdo ay wax ka tari karto suunka samayntiisa iyo kabaha nin aan kaba lahayn ma jiro gabar aan kaba lahayn ma jirto nin aan suun u xurayn oo halka fadhiya ma jiro farsamadaasi soomaalina dhaqan bay u lahaan jirtay oo weyn u lahayn kabaha in la tolo saanta iyo materialka laga samaynaya innagaa leh waxaan qabaa dhaqanka ayaa wax weyn yeelay waxaan rabaa hadalkayga inaan kusoo koobo dhowr arrimood oo tala ah horumarinta xirfadda innaga aan leenahay iyaynaan ka xishoon shacab iyo dowlad dowladduna waa la imaanaysaa hindisihii ay ku horumarin lahayd iyo siyaasadda ay ku horumarin lahayd ee shacabiyan iyo dad ahaanna waxaa la rabaa inayna ka dhaadhacdo oo aynu ka gudubno wix innagu aynu lahayn inagu heli karno inagu samaysan karno inoo sahlan nolosheenna iyo nafteennana wax ka bedeli karta dunida kalena aan uga faa'iideyn karno waa inoo sahlan tahay tallaabadeedan hore u qaad waa talo ugu dambayn waxaan rabaa hadalkayga inaan ku soo koobo waxaan u baahannahay dhallinyaroy kacaan waddaninimo dalkan dhib badan buu qabaa dhib badan baa ku dhacday dhallinyaradiis waa tahriibaysaa xanuun badan bayna ku haysaa hadalkii aan lahaa quluubta kuwa joogaan la hadlaynaa ilaahay kuwa qulubtooda joogta hayna ka dhigo anigu ma jecli inaan waddanka ka tahriibo weligana kama tahriibin qurba joogna maahay waddankan wax ku bartay waddankaan joogay waana joogaya waa ku kalsoonahay waana ku faraxsanahay waxaan rabaa inaan isku dhiiri gelinno sida aan u abuuri lahayn kacaan waddani kaas ayaynu guul ku gaari karnaa garbahaan isku qabsan karnaa iyo gacmaha mar labaad iyo mar saddexaad aada iyo aad baa umahadsantihiin waxaan u malaynayaa doodu inay usoo gudbi doonto ee dhallinyarada oo iyagana su-aalahooda iyo la weydiin doono la askiin iyaanan dhex gelin qolaynu marti u ahayn baadan saxaafadda oo v o ugu horeysa maanta marti u nahay waxaan leenahay v o a soo dhowaada aad baan ugu mahadsantihiin barnaamijkan qiimaha badan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.